iyadoo uuse bilaawada dhismo masaajidka weyn ee degmada gurceel ayaa culimada iyo guddiga gacanta ka hayreedeen dhisowga masaajidka weliba bulshadii oon ka baaqana inay walka darsadan dhismo masaajidka saasaatoo maamulka magaalada gurceel ayaa dhinishay weliba uuse ka booriyaya guddiga wadaan howlan reedan dhisowga masaajidka usoo weliba aan kuma hadnagay dadaalkiiyo ka biyahayaan dhismo masaajidka ahaana kumida culmaaudiinka gurceel iyo guddiga gacanta ka haaya dhismo masaajidka iyo bulshadanka baaqi inay ku qayb qaadan dhismo masaajidka qof waliba wixii uu heli karo waxuu horumarsanayo kolliiba aakhire qofba waa aakhiradiisa xadiidkii waa kii ahaa ilaahay dartiina u dhisa oo masjid dhisa jannada asagoo kale looga dhisahayaa buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalama waxaan marka isu sheegaynaa in maaragtay laga soo qayb galo waxaan horta dadka muxsiniinta oo waxooda baxsa doona oo masaajidka nala dhisi doona waxaan u ballan qaadayaa insha allah qof allaale qofkii wax soo dirsada oo wax ku darsanaaya inaan ku hubinno wax yar iyo wax badan waxa ay soo dirsadeen inuu masaajidka aan gelinno ilaahay dadkii u ammaanay subxaana wa tacaala uu yidhi innamaa yacmuru masaajid allaahi man aamana billaahi walyowmi alaakhir masaajidda waxaa camiro qurxiya dadka alliya rasuul rumeeyey aanna ka cabsanaynin ilaahay mooye cid kale aan ka baqaynin marka qofkii ilaahay uu xoolo siiyey ha u yaraadeen ha u badnaadeen qofku haddii uu hal dirham bixiyo ama hal shilin uu bixiyo ama hal doolar uu bixiyo berri qiyaama waxaa loo keenayaa isagoo marka buuro la ego adcaafan mudaacafa ah ka dambeyntii guddoomiyaga maamulka degmada gurceel faarax cabdi macalin iyo qurbojoogta iyo weliba ganacsatada weliba uu isuku codsaday inay door fayliyo ku qaadan dhismo masaajidka wax lala baxo wixii kuqayrka badnaay ayaad la baxaysaan waxaan rabnaa marka inaad masjidkii cid walba ahib waxay awoodda ay ku darsato hadday tahay qurbojoogta hadday tahay ganacsatada hadday tahay siyaasiyiinta iyo dhammaan bulshada cid walba waxay heli karto waxaan leennahay masaajidka ku darsada